الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الإمام النووي رحمه الله باب بيان غلظ تحريم شهادة الزور wuxuu baabu yahay caddaynta adkaynta taxriimka shahaadat الzuur markhaatiga beenta ah xaaraamnimadiisa inay adag tahay in la caddeeyo ayuu baabu yahay shahaadat الzuur xaaraam keliya ma ahan bal xaaraamnimadiisu way adag tahay waa min akbar اlkabaa'ir dunuubta waaweyn kuwooda ugu waaweyn ayay ka mid tahay qaala allahu tacaala allah subxaanaه wa tacaala wuxuu yidhi wاjtanibuu qowla الzuur wاjtanibuu ka fogaada oo ka dheeraada qowla الzuuri hadalka beenta ah ka fogaada wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi walaa taqfu maa laysa laka bihi cilm ha dhihin oo ha raacin maa laysa laka bihi cilmu waxaadan aqoon u lahayn wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi maa yalfidu min qowlin ilaa ladayhi raqiibun catiid aayaddan abwaab badan aan ku soo marnay sababtu waxa waaye aayaddu waa caam waxayna ku tacalluqdaa wax walba oo qofku ku hadlaayo min khayrin aw shar waa la diiwaan gelinayaa waa la qoraya wa qaala tacaala wuxuu yidhi ina rabbaka rabbiga labilmirsaad waa mid maaragtay addoommada sugaaya oo u dhakan ama yacnii waddada ugu jira mirsaadka waxaa la yidhaahdaa bimacnaa wuxuu sugayaa ama uu ugu talagalay inay inuu qabto marka ay ku dhiirtaan waxyaabaha xumaanada markay sameeyaan iyo markay ilaahay caasiyaan subxaana wa tacaala wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi waladiina kuwa laa yashhaduuna zuura aanan xaadiraynin beenta iyo meelaha beenta lagu hayo kuwa aan ka qayb gelin waa min sifaati اlmu'miniin وعan abi bakrata radي اllahu canhu qaala wuxuu yidhi abu bakra qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam alaa unabi'ukum waanan idin sheegayn biakbari اlkabaa'iri kabaa'irta midda ugu weyn ama kuwa ugu weyn ma waanan idin sheegayn qulnaa waxaan nidhi balaa yaa rasuula اllah rasuulka ilaahay ou noo sheeg qaala wuxuu yidhi alshraaku biاllaah waa ilaahoo kayrkii lala wadaajiyo wa cuquuqu lwaalidayn iyo labada waalidoo la caasiyo wa kaana nebigu wuxuu ahaa sala اllahu calayhi wasalam muttaki'an mid dhinac u dangiigo u jiifa ayuu ahaa fajalasa waa fadhiistay faqaala wuxuu yidhi alaa wa qowlu zuur wa shahaadatu zuur waa hadalka beenta ah wa shahaadatu zuuri iyo markhaatiga beenta famaa zaala kama zuulin yukariruhaa inuu kelimaddaa ku celcelinayo xataa qulnaa ilaa aan nidhi laytahu sakata mau iska aamusa nebiga sala allahu calayh wasalam macnaa waxaan jeclaan lahayn bay yidhaha inuu iska aamuso waa tamani oo ay tamanninayaan ay rajaynayaan in nebiga sala allahu calayh wasalam uu aamuso shafaqatan calayh naxariis markaa ay nebiga u naxariisanayaan ay uga dhibrinayaan ku celcelintaa faraha badan darteed nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu saxaabadiisa ku yidhi ma idiin sheegaa akbaru lkabaa'ir saxaabadu waxay ku jawaabeen balaa yaa rasuula allah noo sheega rasuulka ilaahi oo noo faa'iiday akbaru lkabaa'ir waa ma wuxuu ka bilaabay al-ishraaku billaah ilaahoo keyrkii lala wadaajiyo waa shirkigii waana acdamu denbin waa dembi kan ugu weyn wey wuxuu ku xujiyey cuquuqu lwaalidayn labada waalidoo la caasiyo ayadana waa dembi aada u weyn labadaa markuu nebigu sheegayay sala allahu calayhi wasalam dhinacayuu u jiifay markii uu soo gaaray middan saddexaad waa soo fadhiistay wa kaana muttaki'an fajalasa markii hore labada intuu sheegayo wuxuu ahaa mid dhinac u jiifa fajalasa waa soo fadhiistay faqaala wuxuu yidhi alaa wa qowlu zuur wa shahaadatu zuur labadan nebigu sala allahu calayh wasalam kama zuulin inuu ku celcelinaayo ilaa saxaabadu ay tamaniyeen inuu nebigu iska aamuso calayhi salaatu wasalaam ku celcelinta faraha badan uu ku celcelinaya aawood labadan arrimood nebigu calayhi salaatu wasalaam waa adkeeyey adkeynta nebigu adkeeyena laba jiha ayaa laga qaadanaya oo laga fahmaya jihada koowaad waxaa waaye fadhiga uu soo fadhiista markii hore mutaki buu ahaa markuu sheegayo alshraaku biاllaah iyo markuu sheegayo cuquuq اlwaalideyn dhinac buu u jiro calayhi الsalaatu wasalaam markuu soo gaaray labadan dambe waa soo fadhiistay fadhiga marka uu soo fadhiisanayo waxay tusinaysaa ihtimaam gaara inuu siiyo labadaa arrin wejiga labaadna waxaa waaye celcelinta faraha badan ee uu ku celceliyey calayhi الsalaatu wasalaam famaa zaala yukariruha kama zuulin inuu ku celcelinaayo ilaa saxaabadu ay tamaniyeen inuu aamuso tamanigaasi sababtiisana waxaa waaye naxariista ay saxaabada nebigu u naxariisanayeen calayhi salaatu wasalaam oo waxay u dareemeen nebiga alayh salatu wasalaam inay ka fahmeen wixii uu u sheegay intaan in ka badanna rasuulka ay dhib ku tahay celceliskaas faraha badan famaa zaala yukariruhaa xataa qulnaa laytahu sakata idan labadan arrinee dambe hadalka beenta ah iyo markhaatiga beenta muxuu nebigu sala allahu calayhi wasalama si gaara ugu ihtimaamiyey macnaheeduma waxa waaye inay ka wen yihiin labada dembiye hore al-ishraaku billaahi wa cuquuqu lwaalideyn miyay ka wen yihiin jawaabtu waa maya kama weyna laakiin cilladu waxa waaye sida ahlulcilmigu ay sheegeen labadan arrimood waa laba arrimood oo aada ugu faafsan bayna annaas dadka dhexdooda aad bay ugu faafeen aadaana loo isticmaalaa hadallada beenta iyo markhaatiga beenta dadku in badanoo ka mida waa ku dhiirtaa laakiin labada hore al-ishraaku billaah wa cuquuqu lwaalideyn way ka yar yihiin dadka ku dhaca markii loo fiiriyo dadka shahaadatu zuur iyo qowlu zuur la yimaad maadaama marka macsiyadaani ay tahay mid faaftay dadka in badanoo ka mida dhexdooda ku intishaartay nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ugu talagalay si gaara inuu u adkeeyo si ay uga haraan macaasidaas iyo xumaanta ay samaynayaan marka xadiidka waxaa laga qaadanayaa labadan arrin ay yihiin laba arrin oo khatara qowlu zuur iyo shahaadatu zuur markhaatiga beenta ah waa dembi weyn ma la dhahayo waa kabiira keliya bal waa min akbar ilkabaa'ir dunuubta waaweyn kuwa ugu waaweyn bay ka mid tahay waa in layska dhowro o layska ilaaliyo mutafaqu calayhi qaala baabu taxriimi lacni insaani bicaynihi aw daabatin wuxuu baabu yahay taxriimi lacni insaanin xurmada in qof la lacnado inay xaaraam tahay bicaynihi cayntiisa in la lacnado ow daabatin ama daaba in la lacnado inay xaaraam tahay ayuu baabu yihi can abi zaydin can abi zayd haabit ibn daxaak alansaari radia allahu canh wa huwa min ahli baycati ridwaan wuxuu ka mid yahay min ahli baycati ridwaan laqad radia allahu can lmu'miniin id yubaayicuunaka taxta ashajara dadkaasaa waxay yihiin ahlu baycati ridwaan kuwa nebiga calayhi salaatu wasalaam kula mubaayacoyo taxta shajara fadiilayna u tahay marka haabit ibnu daxaak radia allahu canhu fadaaishiisa waxaa ka mid ah inuu ka mid yahay min ahli baycati ridwaan qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam man xalafa calaa yamiinin qofkii ku dhaarta dhaar bimillatin diin qofkii ku dhaarta gayri lislaami oo aan islaamka ahayn kaadiban xaaluu yahay mid been sheegaya mutacamidan xaaluu yahay mid u qasdaya fahuwa kamaa qaala waa sida uu yidhi waman qatala nafsahu qofkii naftiisa dila bishay-in shay ku dila cudiba bihi shaygaas ayaa lagu cadaabayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo walaysa calaa rajulin nin dushiisa ma ahaanin nadru nadar fii maa laa yamlikuhu wuxuusan hananay qofku wuxuusan heli karin inuu nadro nadar looguma lahan walacnu lmu'mini mu'minka lacnadiisuna ka qatlih waa dilkiisoo kale qof muslima inaad tidhaahdi lacanaka allah waxay la mid tahay adigoo dilay xagga dembiga muttafaqun calayhi xadiidkan dhowr arrin uu nebigu ku sheegay sala allahu calay wasalam arrinta koowaad waxaa waaye qofkii ku dhaarta diinta islaamka diin aan ahayn kaadiban asoo been sheegaya mutacamidan u qasdaya fa huwa kamaa qaala hadduu yidhaahdo yahuudi baan ahay fa huwa kamaa qaala hadduu u qasdaayo beenna ay ka tahay waa sidau yidhi haddii qofka naftiisa uu ku cadaabo shay uu ku dilo macnaha hadduu bir ku dilo hadduu naftiisa sun ku dilo wuxuu rabaa ha ku dilay qofkii naftiisa shay ku dilo ku ciqaaba cudiba bihi yowma alqiyaama maalinta qiyaama lagu cadaabaya shaygaasi uu naftiisa ku dilay ayaa maalinta qiyaama lagu ciqaabayaa fi naar maxaa yeele uma bannaana inuu naftiisa dilo naftiisa hadduu dilo ku dhiirto inuu dilana waxaa lagu ciqaabayaa shaygii uu ku dilay ayaa naarta lagula dhex ciqaabaya arrinta saddexaad waxa waaye qof dushiisa ma ahaanin nadar fii maa laa fii maa laa yamliku wuxuusan hanaan karin uusan iska lahayn inuu nadro qofna laguma laha inuu yidhaahdo ilaahay waxaan u nadray baabuurkaas inaan alla dartii u bixiyaan u nadre baabuur uusan iska lahayn wax shaqaana uusan ku lahayn nadarkaas nadar jira ma ah maxaa yeele mulkigiisaba ma ah waxaad nadrayso waxaa shardiya inay waxaad leedaha adiga oo mulkigaaga ku jiro masalada u dambaysa waa midda shaahidka alimaam annawowi raximah llah xadiidka uu halkan u keenay wa lacnu lmu'mini ka qatli qofka mu'minkaa lacnadiisu waxay la mid tahay dilkiisa dembi weyn waay waa khatar inaad qof muslima tiraa lacanaka allah ama aad tiraa lacnado ha kugu dhacdo allah ha ku lacnado iyo wixii la mid ah oo lacnad ah ma bannaana waxayna la mid tahay qofkaasi adigoo dilay dilka dembigii weyninkiisa waa la ogyahay soo maa qof mu'mina in lagu dhiirto dilkiisa waa dembi aad u weyn inaad lacnadana waxay la mid tahay inaad disho متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحر لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا لا ينبغي وما هبون لصديق مد رمين بدن أن يكون إنه نغض لعانا مثل لعنات بدن قف صديقة oo allah subxaana wa tacaala ee rasuulkiisa rumaysan oo rumayn badan ma u haboono laa'iqna uma ahan inuu noqdo lacaan ay kasiiru lacn mid lacnadiisu ay badan tahay oo markuu hadlaba lacnad ku hadlay dadka qaar mar walbay xanaaqaan waxay ka dhigtaan lacnadda halhays oo wuxuu leehay lacnada kugu dhacdo allaha ku lacnado iyo wixii la mida qofkaasu sidiiq ma aha qofka sidiiqa ah ma ahan qof lacaan oo lacnad badan ma aha carabkaaga inay waxaas bartaanna sax maa rawaahu muslim can abi darda radi allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sal lla ly slam laa yakunu lacaanuuna shufacaaءa walaa walaa shuhadaءa yowma alqiyaama laa yakunu lacaanuun kuwa lacnada badan ma noqonayaan shufacaaءa kuwa shafeeca walaa shuhadaءa iyo kuwa markhaati kaca noqon maayaan yowma alqiyaamati maalinta qiyaama dadka lacnada badan maalinta qiyaama mana shafeecayaan mana la markhaati gashanayo rawaahu muslim can samurata ibni jundub radi allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llaahi sala allahu alay wasalam laa tana laa talaacanuu bilacnat illaah ha isku lacnadina lacnada ilaahay subxaana wa tacaala walaa biqadabih iyo alla caradiisa walaa binnaari iyo naar intaba ha isku sheegin oo ha isku tilmaamina rawaahu abu daawud wtirmidi wa qaala xadiidu xasanu صaxiix waa xadiis صaxiixa waay laa tana laa talaacanuu bilacnat اllah allacna macnaheedu waxa waaye aطard wاlibcaad can raxmat اllaahi caza wajal qofka in la racdeeyo oo la fogeeyo laga dheereeyo way naxariista ilaahay qofkaa markaa tihahdo marka lacanaka allah macnaheedu waxa waaye allah ha kaa fogeeyo naxariistiisa waa habaar aad u weyn waay qofka ilaahay naxariistiisa uu ka fogeeyana waa qof halaagsamay waay waa qof halaagsamay وعن ابن مسعوud رضي الله عنه qaaلa wuxuu yihi qaala rasuuل الlahi صلى الله عليه وسلم laysa الmuؤmiنu muؤminku ma ahaanin biطacaan mid durid badan ma ah wala lacaan mid lacnad badanna ma ah wala اlfaaxiشhi mid faaxishoo hadaladiisa xun yihiinna ma aha wala اlbadiy albadiy alfaaxiش waa isku dhow yihiin yacni mid faaxisha oo hadalkiisa iyo ficilkiisuba ay xun yihiin ma aha qofka muuminka rawaahu tirmidiyu wa qaala xadiidun xasan nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam arrimahan kama mid aha min sifaati lmu'miniin markii la leeyahy laysa almu'minu biطacaan macnaheedu ma ahan qofka hadduu wax duro inuu gaaloobayo ma aha laakiin waxaa laga wadaa sifaadka lagu yaqaano mu'miniinta ma ah mu'minka sifaat lmu'miniin ku sifaysan ma aha mid dacaana oo dadka dura caaya aflagaadeeya ma aha mana aha mid lacaan oo lacnad badan mid hadalladiisu ay fuxshi iyo xumaan ximbaarsan yihiinna ma aha qofka mu'minka macnaha sifaatkaas waa ka maran yihiin mu'miniinta qofkii marka khilaafa oo sifaatkan foosha xun ku dhaca macnaheedu waxa waaye mu'minba ha ahaada laakiin waa mu'min aan ku sifoobin sifaadkii looga baahnaa mu'miniinta rawaahu tirmidiyu wa qaala wuxuu yidhi tirmidi xadiidun xasanu وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال وحر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد أدونك إذا لعن شيئا هدو الشيء لعنده صعدت اللعنة لعنده وحي كريسة إلى السماء حق السماء وكريسة فتغلق أبواب السماء البابدي السماء أي الحرة يا دونها أي دون اللعنة اللعنة سكده مركي السماء أداء البابدي السماء لغا حرانيا ثم تهبط إلى الأرض كدمنا دولك أي أسود دقيسة لعنده فتغلق أبوابها albaabadii dhulka ayaa laga xirayaa duunahaa ayada sokadeed uma ta'khudu kadib waxay qaadaysaa yamiinan midig wa shimaalan iyo bidix midig iyo bidix bay aadaysaa fa idaa lam tajid masa masaaqan haddii aysan helin meelay marto rajacat ila aladii lucina waxay u noqonaysaa kii la lacnaday kii lacnada lagu tuuray xaggiisay aadaysaa fain kaana ahlan lidalik hadduu ehel u yahay lacnadaas way ku dhacaysaa wailaa haddii kale oo kii la lacnaday uusan ahal u ahayn lacnad rajacad waxay ku noqonaysaa ilaa qaa'ilihaa midkeed meelay aadda markay weyso kii yidhi bay dib ugu soo noqonaysaa idan lacnadda markaad ridoo tiraahdo qofkan lacanaka allaah samaday aadaysaa samada waa laga xidhana looma ogola inay korto arladay imaanaysaa arlada inay gashana looma ogola midig iyo bidixay qaadaysaa meelay marto markay weyso kii lagu riday abbaaraysaa kii marka hore lacnada lagu riday la yidhi lacanaka allah asiga marka waxay u abbaaraysaa hadduu mudan yahay hadduu mudan yahay asigay ku dhacaysaa maadaama uu ehel u yahay ayada hadduusan mudnayn ee midkii lacnada riday uu ku xadgudbay qofkaasi kii riday bay kusoo noqonaysaa adigay kugu soo laabanaya lacnadu adigay kugu soo noqonaysa adaa malcuun noqonayo oo lacnadu adigay dib kuu soo aadaysaa marka waa dembi weyn waa dembi khatara inaad ku dhiirato inaad lacnado dadka رواه أبو داود وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال وحوري بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا النبي عليه الصلاة والسلام وكسوغين في بعض أسفاره سفردي سقار كمدا وامرأة هوين من الأنصار أنصار كمدا على ناقة وحي سارنيد هل دشيدا فضجرت فلعنتها فضجرت وحي دفستي هشي فلعنتها وين لعنت هشي بين لعنت كريد فسمع فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أرنكاس وحام على النبي عليه الصلاة والسلام فقال وحير خذوا ما عليها خذوا ما عليها هشاس وحد دول صارم هلا قاضب كقاضى واحد دول صارم كلا دقة ودعوها كلا يحد فرها كقاضى فإنها محايا إلى هشاني ملعونة ومن لعنة ذنبه هل لعنة كنا على الراعي ما يصير هشان وحي صار كقاطع أيضا فسحبه qaal cimraan cimraan wuxuu yidhi fakaأnii araaha alآan waxaad moodaa buu yidhi inaan arkaayo hadda cimraan ibn xuseyn aa dhahaya hashaas inaan hadda u jeeda ayaad moodaa saan u xasuusta awgeed tamshi ayadoo soconaysa fi naasi dadka dhexdeed maa yacridu laha axadu qof u banbaxaayana uusan jirin waxaad moodaa buu yidhi hashii waxaan u moodaa inaan hadda arkayo ayadoo dadkii dhex maraysa hashu cid u banbaxaysa oo xaggeeda aadaysana aysan jirin maxaa yeelay nebigaa yidhi ha la daayo calayhi الsalaatu wasalaam qof gaadiidsanaya marka male hashaas wuxuu yidhi waa hal lacnadu ku dhacdo rawaahu muslim وعن أبي برزة نضرة بن عبيد الأسلمي رضي الله عنه قال وحر بينما جارية أيضا قبر على ناقة أي صارنتها هي هل عليها هشاش دشا وحا هذا بعض متاع القوم قوم كألابتو ذقار كمل إذ بصرت بالنبي صلى الله عليه وسلم وحي أركتك قبل النبي عليه الصلاة والسلام وتضايق بهم الجبل buurtiina ciriiri ayay ku noqotay faqaalad waxay tidhi xal xal sheekha fasiri doona waa kelimatun lizajri libil waa kelimad loo isticmaalo zajrinta geela xal allaahuma lcanhaa bayt ilaahu lacna faqaala nabiyu sala allahu alay slam laa tusaaxibnaa naaqatun calayha lacna nala saaxiibi mayso oonan raaci maysa buu yidhi hal calayhaa dusheeda ay ahaatee lacnatu lacnad hal lacnadan na raaci maysa buu yihi nabigu sal alla alay slam rawaahu muslim وقوله حل بفتح الحاء المهملة وإسكان اللام وهي كلمة لزجر الإبل حاضر وكرد ينتهي اللام كان هو مثل بم وأنا كلمة الله استعماله لزجر الإبل عن أنت قيل أي الله استعمالها واعلم أقول الإمام النووي بعد رحمه الله واعلم ogow أن أن hada الxadيiثa xadiidkan qad yustashkalu macnaa waxaa laga yaabaa macnihiisa in la ishkaal gashto oo ishkaal laga fahmo yani dadka qaar agtooda inuu ishkaal xadiidka uga sugan yahaa dhici karta walaa ishkaala fiihi wax ishkaalana xadiidkan kuma sugna buuli bal ilmuraadu annahyu ujeeddada xadiidku waxa waaye annahyu an tusaaxibahum reebid nabig yani nahyi waayuu nebigu reebay an tusaaxibahum inay la saaxiibto tilka naaqa hashaas walaysa fiihi xadiidka kuma jiro nahyun can baycihaa reebid nebiga uu reebo in la iibiyo xadiid kuma jiro wa dabxihaa iyo gowriceeda in la reebo kuma jirto xadiidka wa rukuubihaa iyo in la gaadiidsado hashaasi fii gayri suxbati nabiyi sala allahu calayh wasalam suxbada nebiga waxaan ahayn in loo gaadiidsado xadiidka inuu la diidayo kuma jirto bal kullu daalika bal waxaasoo dhan wamaa siwaahu iyo wixii ka soo hara min atasarufaati oo tasarufaada jaa-izun way bannaan tahay laa manca minhu wax diidaya ma lahan buuli ilaa min musaaxabatihi sala allahu calayhi wasalama biha ilaa in nabiga calayhi salaatu wasalaam lagula saaxiibaya mooyaane in nabiga lagula saaxiibo oo maciisa la kaxaysta unbaa la reebay uu nebigu diiday sala allahu alay slam wixii ka soo haro o dhan waa bannaan tahay لأن hadiه التصرفaaت maxaa yeelay تصرفaadkan oo ah in la iibiyo in la gowracdo in la gaadiidsado ayadoo nebiga aan lala raacaynin عalayه الصلaaةu وaسلاaم kulihaa dhammaanteed kaanat jaaئiزaةan waxay ahayd buu yihi taصرفaadkaa mid bannaan famunica waxaa la diiday bacضu minha qaar ka mid aha la diido ah in nebiga lala maciisa عalaيه الصلaaةu وaسلاaم la kaxeeyo fabaqiya الbaaqي inta harta waxay ku baaqi tahay عalىa maa kaana wixii uu ahaa oo ah bannaanaansho ayuu ku baaqi noqonaya oo ku haraya alimaamu الnawowi raximah اllah wuxuu leeyahay xadiidkan markuu nebigu leeyahay laa tusaaxibnaa naaqatun calayhaa lacna nala saaxiibi mayso hal dusheeda ay ahaatay lacnad xadiidka macnihiisu maahan in la leeyahay hashaasi lamana iibi karo lama iibsan karo hilibkeeda lama cuni karo gaadiid lagama dhigan karo inuu sidaa leeyahay ma aha nebigu calayh الsalaatu wasalaam mana laga qaadanaya xadiidka arrinkan asalka hashaan waa maxay tasarufaadka dhan inay ku bannaan yihiin soo maa asalkeedu waa in hilibkeeda la cuno waa in la gaadiidsado waa in la iibiyo lana soo iibsado waxyaabahaas o dhan waa ku bannaanta ayadoo asal ahaan waxaasoo dhan ay jaa-is ku tahay ayaa hal arrin nebigu nahiyey sala allahu alay wasalam nahyiga halkaa arrin buu ku kooban yahay halkaa arrin nahyigu uu ku kooban yahay waa maxay in hashaasi la gaadiidsado maca annabiyi sala allahu calayhi wasalam waa nebiga maciisa ama maca gayri nabiyi sala allahu alay wasalam waa bannaanta asalkay baaqi ku tahay oo masalan hadduu qofku safar aadayo safarkaasna uusan la socon maca rasuul calayhi salaatu wasalaam way u bannaantaha hashaa inuu gaadiidsado waxaa u bannaan hashaasi inuu qasho hilibkeeda cuno waxaa u bannaan inuu suuq geeyo u iibiyo inta waa u bannaanta laakiin xaaladda keliya la nahiyey waxa waaye nebiga calayhi salaatu wasalaam in lala raaco oo la kaxeeyo maca nebiy alayh salatu salaam oo rasuulka safar lala galo ayadoo safarkaasi ay ka mid tahay hal lacnadan nebigu ma ogoleyn calayhi salaatu wasalaam waana miduu diiday nahyiguna midaasuu ku gaariyo laakiin xadiidka maxaan ka qaadanaynaa xadiidka waxaan ka qaadanaynaa inaysan bannaanin in xayawaanaadka la lacnado taa xadiid waan ka qaadanayna xayawaanaadka in la lacnado ma bannaano sharcan laakiin haddii la lacnaday dhacdo oo qofku lacnado hilibkeedu xaaraam ku noqon maayo lacnadaas in la gaadiidsana xaaraam ku noqon mayso oo waa bannaan tahay in la gaadiidsaday in hilibkeeda la cuno waxa keliya la diiday in nebiga safar lala gala waayo calayhi salaatu wasalaam ayadoo hashaa la gaadiidsanayo laakiin aslu lacna ma bannaana lacnadda asalkeedu waa mid xaaraama in xayawaanaadka la lacnado qaala baabu jawaazi lacni bacdi asxaabi almacaasi gayri lmucayaniin wuxuu baabu yahay bannaanaanshaha lacnadda asxaab almacaasi qaar ka mida in la lacnado gayri lmucayaniina oo aan mucayaniin ahayn qofka bicaynihi in la lacnado inay xaaraam tahay baabka horaan kusoo marnay baabkan wuxuu uga hadlayaa waxaa bannaan in la lacnado dadka macaasida u saaxiibka ah ee aan mucayaniinta ahayn yacni cayntiisa ma sheegaysa waxaa keliya ku lacnadaysaa waa bilwasfi asaa tusaalooyin kuu keeni doonaa وqاaل الlaه taعaaلى alla wuxuu yidhi alaa lacnaة الlahi عalى الظaalimiin alaa lacnaة الlahi calى الظaalimiin qof bicaynihi miya la lacnaday mase guud ahaan ظaalimiintu ilaahay lacnado subxaanaه wa taعaalى guud ahaan ظaalimiinta hadda laftirkaaga marka waxaad dhigi kartaa lacnaة الlahi calى الظaalimiin waa kuu bannaanta lacnadda ilaahay ha ku dhacdo dadka ظaalimiinta inaad tidhahdo waa jaa-is وqaala tacaalى alla wuxuu yidhi faأdana muؤdinu baynahum faأdana wuxuu ogeysiiyey muؤdinu mid wax ogeysiiye baynahum dhexdood ayaa wuxuu ogeysiiyey allacnaة الlahi calى الظaalimiin lacnada ilaahay inay ku dhacday kuwa ظaalimiinta وdabta fi صaxiixi ana rasuula الlahi salى الlaه عlay slm qaala wuxuu yidhi lacana اllahu اlwaasilaةa wاlmustawsila allaha lacnado alwaasila midda tinta xiriirisa wاlmustawsila iyo midda dalabta in loo xiriiriyo labadaba allaha lacnado yacni waa dumarka qaarkood markii ay rabaan inay isqurxiyaan oo ay aragto maalan timaheedu inay ku gaaban yihiin ama ay ku yar yihiin waxyaabo aan timo ahayna timaha lagu xiriiriyaa markaase waxay iska dhigaysaa timo fara badan inay leedahay midda u xiriirinaysana waa malcuuna midda dalbanaysana waa malcuuna labada waa lacnadayn وأنه qاaل نبga عليه الصلاة وسلام wuxuu yihi لacنa الlaه آkل الرibا allaha lacnado buu yihi midka ribada cuna waxaa xadiidka la socotay waa muukila iyo midka cunsiiya ribada midka cunaaya waa lacnadanya kan cunsiinaya waa lacnadanya وakaatibahu midka qoraaya heshiiska ribada ee la kala صaxiixanaya midka qoraaya asigana waa malcuun labada la leeyahay markhaati ka noqdaan labadaba waa lacnadayin ayaguna intuba malcuuniin wa wa annahu lacana nebigu wuxuu lacnaday almusawiriina kuwa wax sawira nebiga waa lacnaday sala allahu alay wasalam wa annahu qaala wuxuu yidhi lacana allahu allaha lacnada man gayara manaara alardi calaamadaha dhulka qofkii bedela allaha lacnado ay xuduudaha xuduudda dhulka qofkii bedela dhulka xuduudu leeyahay soo ma qof walbaa xuduudu leeyahay ama dadka xuduuday ku kala leeyihiin arada qofki inta xuduudda kusoo dheelmada soo sikiya waana sameeyaan dadka dhulka ku itixaama zamanada dambana dhulka aadaa loogu fidnaysan yahay qofaa dhul iska leh dhulkaasoo wuxuu u samaysanayaa calaamado xuduuddiisa tusinaya mid asaga dhex inta kusoo dheelmadou siibo ayuu xoogaa kusoo sikinaya dhowr mitir uu xaggiisa raacinaya waagu markuu bari wuxuu leeyahay halkaana halkaanay kaaga taagan tahay birtaadii ama dhagaxaadii inta ka shishaysana anigaa iskale qofkaasi waa malcuun midkaa biraha siibaaya kusoo dheelmanaya soo dhaweynaya xuduudaha ama xuduudaha bedelaya waa lacnaday wa annahu qaala nabiga calayh isalaatu salaam wuxuu yihi lacana allaahu saariqa tuugga allaha lacno yasraqu lbaydata ukun ayuu xadayaabu wa annahu qaala wuxuu yidhi yani waxaan waxba ahayn u xadayaa markaasuu sharaftiisa ku baabi'inayaa gacantiisana mustaqbalka wuxuu u sababayaa in la gooyo wa annahu qaala wuxuu yihi lacana allaahu allaha lacnado man lacana waalidayhi qofkii labadiisa waalid lacnado walacana allahu allaha lacnada man dabaxa ligayr اllah alla kayrkii qofkii wax u gowraca waannahu qaala nebigu wuxuu yihi man axdaa fiiha xadaثan aw aawaa muxdiثan facalayhi lacnat اllahi wاlmalaa'ikati wاnnaasi ajmaciin qofkii xadad kusoo dariya madiine dhexdeeda ama soo duma qof muxdisa oo bidac iyo khuraafaad la yimid magan geliya facalayhi lacnat اllah dushiisa lacnada ilaahay ha ahaato wاlmalaa'ikati iyo malaa'igta wاnnaasi iyo dadka ajmaciina dhammaantood وأنه qاaل نبgu وxuu yhi اللهma اlcن rعلا وdكواna وcuصyة casw الlaha وrasuuله qabaaئل ilaahay caasiyey ricl iyo dakwaan iyo cusaya waa qabaaئل casw الlaha وrasuuله alla y rasuul ayay caasiyeen buy وhadihi ثaلaaثu qabaaئل kuwani waa saddex qabiil oo min الcarabi carabta ka mida وأnnahu qaala نبgu wuxuu yhi lacna الlah اليahuud اtakaduu qbوra أنbiyaaئihi masaajid yahuudda allaha lacnado qubuurta ambiyadooda ayay masaajid ka dhigteen وأnنhu lacna nebigu wuxuu lacnada almutashabihiina ragga almutashabihiina kuwa isa shabaha min الrijaali oo ragga ka mida oo isku shabaha bالnisaaءi dumarka wاlmutashabihaati iyo dumarka isa shabaha min الnisaaءi dumarka ka mida birijaali ragga isku shabaha ragga dumarka isku shabaha allaha lacnado dumarka ragga isku shabahana allaha lacnado buu yihi nebi sal اه عlay slam tashaabuhan wuxuu ka imaanayaa inuu ninku la yimaad sifa ka mida sifaadka dumarka gaar ay leeyihiin ninkaas waa mutashabih bالnisa waxyaabaha dumarka lagu yaqaan ay khaaska ku ah wax ka mid a hadduu la yimaado ninkaasi dumaru isku shabahay waa malcuun haddii gabadhu ay la timaado waxyaabaha ragga khaaska ku ah ee sifaadka ragga ka mid ee lagu yaqaan hadday la timaadana ayadana waa mutashabiha bالrijaal wayna lacnadantaha wa jamiicu hadihi اlalfaadi alfaadan dhammaantood fi صaxiixi صaxiixa ayay ku sugan yihiin bacduhaa qaarkeed fii صaxiixay الbukhaariyi wa muslim saxiix الbukhaari wa muslim ayuu ku sugan yihiin wa bacduhaa qaarkoodna fii axadihimaa labadooda mid ka mida ayuu ku sugan yihiin wa inamaa qasadtu aniga waxaan ula jeedo un ama aan doonayay alikhtisaara soo gaabin bilishaarati ilayha aan kusoo gaabiyo ishaarad aan ishaarayo macnaha wuxuu leeyahay axaadiidan waxaan isku daba dhignay iyadoo la gaagaabinayo oo saxaabiga aan la sheegayn oo xadiidkao dhamayt dhammaystiran aan la sheegayn ujeeddadeeda waxaa waaye buu yidhi inaan soo gaabiyo bilishaarati ilayha oo aan kusoo gaabiyo ishaaro aan ishaarayo arrimahaas wasaadkuru mucdamahaa badankoodana waxaan ku sheegi doonaa fii abwaabihaa abwaabteeda ayaan ku sheegi doonaa min hada alkitaabi oo kitaabkan ka mida in shaa allahu tacaala axaadiidta marka hadda soo marnay dhammaan waxaa ku jirtay allacnu bilwasfi in wasfiga wax lagu lacnadayo lacana allaahu aakila riba haddii qof bicaynihi aad aragto asoo ribadii cunayo lacanaka allahu ma dhihi karti labada masala waa in la kala qaado qofkan shaksigiisa inaad lacnado ma bannaano laakiin sifo uu ku sifaysan yahay inaad wax ku lacnado waa bannaan tahay lacana allaahu saariqa tuugga allah lacnado yidhi nebigu sal alayhi salaatu wasalaam markaasaa waxaa aragta tuug ordaayoo waxaday lacanaka allah miyaa leedahay ma dhehaysid lacanaka allah ma lacnadaysid bicayni laakiin waxaad dhihi kartaa lacana allaahu saariq tuugga allah lacnadaa dhihi kartaa nabigu calayhi salaatu wasalaam bilwasfi buu wax ku lacnaday bilcayn waa diiday wuxuu yidhi lacana allahu shaariba alkhamri allaha lacnada buu yidhi midka khamrada cabay nin khamre cabaa inta loo keena nabiga calayhi salatu wasalaam saxaabada qaar waxay yidhahdeen lacanaka allah markaasuu yidhi laa tuciinuu calaa akhiikum shaytaan walaalkiin shaytaan ha uu kaalmaynin waa ku inkiray markay dhaheen lacanaka allah haddana muxuu yidhi lacana allaahu shaariba alkhamri wasfi waa ku lacnaday cayntiina waa diiday nebigu sala allahu calayh wasalam taa waxay daliil u tahay in labada la kala qaaday qofka cayntiisa lama lacnado laakiin sifada waa lagu lacnadi karaa haddaad aragto qof khamre cabaayo waxaa kuu bannaan inaad tidhahdo lacana allaahu shaariba alkhamri laakiin inaad tidhahdo lacanaka allah yaa fulaan ma bannaan oo cayntiisa aad lacnado wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin